wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka furtay shir lagu mideynayo xiliyada aadaanka salaadaha iyo khudbadaha jimcaha ee magaalada jowhar shirkan ayaa waxaa ka qayb galay culmowdiinka magaalada jowhar xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cabdisamed caddo oo ah kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa ugu horeyn ka hadlaya shirka iyo muhiimadiisa saantaas oo gudubna marka in aan helno culamo midaysan salaada ku midaysan mabda ku midaysan in ayaga guud ahaanba ay markaas ay noqdaan culamo isku xiran min gobol ilaa ay degmo maanta waxaa noo bilaabmay shirkii degmo waxaa noogu xigi doono mid gobol ilaa ilan istaag waa socod dowla hadduu ala yidhaahdo dhanka kalena guddoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta ee maamulka hirshabeelle ayaa isna munaasabadda ka hadlay isaga oo ka warbixiyey sida ay muhiim ugu tahay bulshada in la mideeyo aadaanka salaadaha iyo sidoo kale khudbadaha jimcaha waqtiyada aadaamka in la mideeyo khudbadaha la akrinaayo xiliyada waxaad arkaysaa masaajidyadii oo kala horeeyo waxaad arkay masaajid salaada subax idoo laga baxaad haddana halkale u aadaamayaa waxaasoo dhan awqaatu salaad in xaw ahaaye la mideeyo waa idinkaga mahad celihaa shirkan oo ay kasoo qayb galeen inta badan culimowdiinka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa muhiim u ah bulshada maadaama lagu mideynayo aadaanka salaadaha iyo sidoo kale khudbadaha maalmaha jimcaha